الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah laakiin saddex cumar waxay diyaar u tahay hiil iyo hoobo muslimiinta kutubka ilaahay inay garab istaagaan waa beesha saddex cumurow oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan oo sheegtay inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kulan ballaaran oo beeshu ay isugu timid kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan bulshada ku dhaqan deegaanka garasbaalley ee duleedka muqdisho oo ka cabanaya dhulboob xooggan oo halkaa ay ka wadaan maleeshiyaadka riddada barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa maleeshiyaadka oromada oo la wareegay magaalo muhiim ah oo ku taalla bariga dalka itoobiya faahfaahin ayaan idinkaga haynaa waxaa kaloo maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay nabadoon fartaag oo aanu ka waraysannay shirweynihii nuqabada ee dhowaan soo ilaaday barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan webiga jubba oo saacadihii lasoo dhaafay fatahaad ka sameeyey deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo iyo wilaayadii islaamiga mudug oo degmooyinka xarardheere iyo jawlo ka bilowday qaybinta sakada xoolaha nool xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag dhegaystayaal intaan u gudagelin qodobadaas oo idil markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus ku qaaday xerada murtadiinta ee deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah isla juubooyinka waxay mujaahidiinta dagaal ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka taabto wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal ku qaaday xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurculow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose waxay mujaahidiinta xalay dagaal ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada janaale mid ka mid ah qoysaska ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya qoyskani ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan garsoorka kooxda riddada ay doonayaan in si xoogah ay kaga dhacaan dhulkooda dhulkaasoo ku yaallo sarkuus ekis kontarool haddii la dhaafo insheeg oo ka xigo koonfur aan ka gadannay labada kun iyo saddexdii asagoo goofa aan gadannay markaan gadannay dowladda hoosaan u dirsannay sharciyeey sharciyeeye oo codsi u dirsannay waana loo sharciyeeyey dowladda hoose waa noo ogolaatay markay noo ogolaatay waana loo sharciyeeyey hadda dhow maray tahay labada kun toban iyo lixdii nin ibraahim muuse la yidhaaho oo ii sheeg waxaan ku iraaday injineer ibraahim muuse la yidhaaho injineer ibraahim muuse kadara la dhaho ayaa dacwo nagu furay gabadhiyoo maqan dacwadii markou nagu furay ilaahay amarkiis waa loo sheegay way imaaday ilaa haddawna daba taagan yahay dhul naguma leh milkiyad naguma leh diris ma haysto diris ma keensakariyo waxaan ku iraada haddana waxaana lagu dacweeyey waxaana soo dacweeyey nin la yidhaaho maxamed aadan ismaan oo garsooro ka ah maxkamadda degmada boondheere wuxuu nagu dacweeyey toban iyo saddex boos tobanka iyo saddexda boosboosaan leehayu leeyahay tobanka kalene toban iyo lamada kalena wakiilanka ah xukunka waa kanaa uu noogu soo xakunyay dowladda hoose waxaan ku iraaday maxkamaddayaan islan imaanay maxkamaddii markaan isla nimaadnay waa garsoor maxkamadda degmada boondheer uu garsoore ku yahay markaan ii sheeg maxkamadda isla nimaadnay wuxuu sameeyey nimankii saaxiibayaashiisa ahay oo tiimkiisa ahay oo farmaajo isla soo magacaabay oo u codsaday dhulkayni annagoo markaato u keensan nala dhihin oon waxaan ku diris keensan nala dhihin ayaa asaga loo xukumay waxaan dhahnaa markaatigaanaan wadanaa idinkaa wadatiin idinma diran waxaa dhacay in dhulkayna xaquuq darrana lagu xukumay waxaa dhaca anoo xaamilaa in laygu xeri tegay oo dhibaato lay geystay oo lay handaday aa dhacday waxaa dhacday dhulkayga asagoon isoo wadin oo waxaan ku iraaday isoo wadin oon waxaan ku iraado dhinaci kala keenay shala subaxyow iga soo dhuuntay dhulkaygiiyow cadaalad darre u yimid nooma sheegin handadaad weerar dadkii deganay cagajug waa dhaqan caado ka ah saraakiisha kooxdiridada soomaaliya dhexdooda iyagoo adeegsanaya maleeshiyaadka murtadiinta ayayna si xoogah ku burburiyaan kuna dhacaan dhulalka ay leeyihiin dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay ka aramiyaan webiga jubba ayaa saacadihii lasoo dhaafay fatahaada ka sameeyey deegaano hoostaga magaalada kismaayo wararka laga helayo jubbooyinka ayaa xaqiijinaya in saacadihii lasoo dhaafay deegaanka baarka uu fatahaado ka sameeyey webiga waxaana ka dhashay dhibaatooyin kala duwan sidoo kale tuulooyin kale oo hoostaga magaalada kismaayo ayaa la sheegayaa in saacadihii lasoo dhaafay uu webigu uu ka sameeyey fatahaado isagoo baabi'iyey dhulbeeraadii aad u fara badan waxaana laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda uu webiga uu ku fataho deegaana hor leh jabhadda oromada ayaa saacadihii lasoo dhaafay la wareegtay magaalada hagoola ee ku taalla bariga gobolka walaaga ee gobolka oroomiya warbaahinta maxalliga ee itoobiya ayaa sheegaysa in dagaalla culus ay saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen magaaladaasi kadibna ciidamada oromada ay u suuro gashay inay gacanta ku dhigaan dowladda itoobiya iyo maamulka gobolka oroomiya ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sheegashada ka timid jabhadda o l e jabhaddani ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay dagaallo xoogani kula jirtay ciidamada itoobiya waxaana colaadda ka soo cusboonaatay gobolkani uu imaanaya iyadoo dowladda itoobiya iyo jabhadda tigreega ay toddobaadkii hore heshiis ku kala saxiixdeen waddanka koonfur afrika xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalkeen ismaaciil salaada guuleed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafreebka ayaanu ku guda jirnaa kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhallinyarada iyo guud ahaanba waxgaradka beesha saddex cumurow ayaa lagu qabtay deegaan hoos yimaada wilaayada islaamiga hiiraan waxaana beeshu ay ku dhawaaqday inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiintu ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga haddaba kulankaasi ugu horreyntii waxaa ka hadlay nabadoonka guud ee beesha saddex cumurow nabadoon cabdirashiid cusmaan diiriye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هذا إسكاله الله مسلمين نقدقي الله نسيه نعمة الإسلام والإيمان وحكفي عن أو لصيلة هاي إسانك إلهي أبوري مجره أرنك أصنك يعني حسوسنا وايه وأنك قساري allihii nacmat alislaam waliimaan na siiye allahasaan ku mahadinaynaa waxaan ka cudur daarinayaa waa xabaybsanahay allay dulqaato wixii la fahmi waayo ujeeddadaah laga qabso allahaas ayaa mahadda iskale saddex cumar maanta ku kulmiyey goobtan waxay saddex cumar kulankeeda isku imaashadeeda maxuu yahay meeshaan layskama imaana maxaa loo yimid in la fahmaa la rabaa caqliga saliimka in laga shaqeeyaa la rabaa dareenkeeda lala haado laba tareenaa jirto horta laba tareen aa socoto tareen waxaa ku raran dollar haddaad aragtid boqol boqol ah tareen dollar lagu soo raray ma yar yahay maxaa hoos yaallo gaalnimo tareenkaas marka yaa soo raray ninka la yidhaaho xasan sheekh gurguurtan oo ku magac dheer aa soo raray tareenkaas muxuu ugu tala galay tareenkaas dollarka muslimiinta inuu ku gaalaysiiyo inuu qabaa'ilka deggan hiiraan isku baabi'iyo tareenka oo raran oo kale oo labaad maxaa ku raran waxaa ku raran kitaabka alle sunnada nabiga waxaa ka hooseeyo toddobaatan iyo laba gabdhood rooraxiinana waa hoosay u yaalliin tareenkaas yaa soo diray amiirkeenna abuu cubayda allaahu akbar adiga marka mid dooro inaad abuu cubayda tareenkiisa raacdo oo ilaahay sharaf iyo ciise allah isku siiyo ood ku wajahnaato kitaabka iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa khayr badan waaye kanaa khayr badan muslimiinta horta tareennadaa socdo ha kala fiirsadaano diyaarna uma nihin wallaahi inaan diyaarna u ahayn inaan tareenka xasan garguurta aanan raacaynin taas markan ka soo gudbo saddex cumaray haddii aan nahay saddex cumar naqiibka saddex cumar cabdirashiid cismaan diiriyaa la yidhahda magacayga ma qarsona yaa maalna mawlaan u qabaa magacaygana meel yar ma ah maalna mawlaan u qabaa waxaan kuaan ku dheganahay ama aan ku dheganahay saddex cumar haddaan nahay kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam waxay wado beri ayaan ka nahay beri ayaan ka nahay waxaan la wado macaawisley macaawisley oo xasan garguurta adeegsaday waa macaawisley oo muslimiin waaye oo dalkooda iyo diintooda difaacanay saddex cumaray kulumaad meesha meenta ku tihiin eylo ciise maadle muslimiinta dariskiina waa noo yimideen waana dhegaysanayaan diyaar ma u nahay ma u tihiin saddex cumar ma u tihiin inaan difaacno dalkeenna inaan ka difaacno dalka saddex cumar inaan ka difaacno diyaar ma u tihiin annaga macaawisley inaan iska dhicino diyaar u nahay macaawisley wixii ka korreeyo ama ha noqdo maraykan ama ha noqdo garguurte ama ha noqdo fulaan waxaa u taagan xarakatu shabaab almujaahidiina u taagan taas annaga awooddeed ma lihin laakiin annaga waxaan awood u leenahay inaan iska dhicinno biyahaan soo qulqulaya biya hadday soo qulqulaan togay ku soo dhacay toggaas macnaha toggaas qadarkiisa biyaha waxay leegyihiin markay qaadaan xubbo ayaa ka dhalanaysa bal dhagaysta xubbaa biyahaas ay qaadayaan xubbadaas ay qabsanayaan meelaha waxay qabsanayaan xashabaday qadanayeen ay qabsanayeen xubbadii markay qabsato way qalalayaan waa baadilka marka waxaas qalalaayo weye maxaa soo heraya oo muslimiinta anfacaya wixii biyihii miidda ahay ayaa heray muslimiinta waa biyihii miidda ahay weeye ilaahayna xaq iyo baadil saas ayuu u kala saarayaa waxaad ogaanaysiin xaq iyo baadil baadilka ayaa hoosaynayo xaq ayaa ku aasara marayo ilaahay baa sheegay waxaan beri ka nahay yaa oon beri labaad ka nahay oo yacni beri ka nahay beri ayaan ka nahay war waxaa horta beri aan ka nahay marka la leeyahay maxay tahay waa yaa bere bere ka qaadaa lagu yidhi bero haddaad maqasho gooyin oo wax la gooyi waayo iska gooy waxaad goysa muu noqone waa inaan iska goyna waa inaan beri aan ka qaadana waxaan ku soo koobayaa warkayga waan ku soo gebagabaynayaa allaha subxaanahu wa tacaala cabsidiisa yaa allaha subxaanahu wa tacaala cabsidiisa mu'miniinay inaan qaadanno saddex cumareey kitaabka alle inaan garabka geshanno iyo sunnada nabiga garabka inaan geshanno oo gaalaysiintan soo qulqulayso iska ilaalinno beri aan ka qaadanno oon ka jeesanno oon fiiro u yeelanno oon difaac ugu galno oon naf iyo maal aan ku hurno diyaar mu nahay allaahu akbar allaahu akbar falilaahi alxamdu wabilahi towfiiq intaa kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha iyo abwaanada beesha saddex cumarow bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waxa waaye ilaahay baa mahad iska leh allihii islaam naga dhigay annagoo islaamina intaan oo saddex cumar ee nagu soo kulmiyey iyo islaamka nala jiraba markan islaamnimo iyo diintayna aan sheeganaynane sheegad nagama aha waa alla dartiis waanu u dhimanaynaa waanu ku dhaqmaynaa waanu u dhalannay ilaa gaalo afka waa ka maqlnay laakiin weli kawaaga saddex cumar saddex cumar waa dad qabiil ahoo ballaaran baaxad weyn beledweyne iyo xamar intii ka dhexle waa ku dhex jiraan saldhigooda muhiimaddooda bukuraale iyo baacyar meesha la yidhaaha ogeesi intaas jiinka hooso ilaahay baa ku mahadsan allihii ayaga ugumana sheegay intaas ayagaa iska leh bari iyo qoraxsin daris bay leeyihiin weligood islaam ma dulmin lamana dulmo inay islaamka ilaahay dulmaanna diyaar umaha saddex cumar saddex cumar waa dad muslimiinne deris bay leeyihiin diin bay leeyihiin aqoon bay leeyihiin arxan bay leeyihiin waxaan diyaar u nahay haddaan saddex cumar nahay culummadayna iyo camadayna saqiirkayna iyo kabiirkayna muslimiinta meel walbo ay joogaan hiil iyo hooba inaan ka taageernoon garab ku siinno cid allaale ciddii saddex cumar ah oon hiil iyo hoo inay taageerta diyaar aan u ahayn saddex cumar ka mid ma aha laakiin saddex cumar waxay diyaar u tahay hiil iyo hoobo muslimiinta kutubka ilaahay inay garab istaagaan waxaan warka ku soo gaabinayaa maanta ma aragtaa muslimiinta meel walbo ay joogaan kor allah u qaado diinteenna islaamka kor allah u qaado gaalada alla ha jibiyo gaalada alla ha jibiyo gaalo kalkaal alla ha jibiyo gaalo kalkaal alla ha jibiyo waayo muslimiinta abaar iyo colaa la yidhi abaarta ilaahay baa watay allah naga reebo colkana ilaahay baa awood iska leh muslimiinta libinta alla ha siiyo gaala alla ha jibiyo maqal iyo muuqaalba barteeda iyo bidhaanteeda ha la waayo wasalaamu calaykum waraxmat ullah bismillahi raxmaan raxiim hadba yacni waxgaradaa maray arrinta loo yimid meeshaan saddex umar niman gaaban ma aha taariikhdeeda taariikh dhow ma aha taariikh dheer waaye maanta meeshayn joogno waa ku isashay saddex umar ma kala maqno isku go'aan waaye isku go'aan waaye bukuraal iyo jiiqley go'aankeeda halkaasaan hadda ku haynaa ma kala maqnin annaga waa ku dhanna go'aankaas waa ko yacni hore loo gaaray la deji waa niman ilaahay dhaqoo dal iyo dadba leh deegaan buuxa leh diris bari iyo oraxsin oo fiican oo leh marka haddaan nahay annaga saddex cumar taariikhdeeda ma dhow ma dhowo waa niman la yaqaano bari codsan la yaqaano diris dhoorce dirisku maxuud gudbaan xumaan iskumaan daba kacaan gaalama raacaan waxaan ayidsannahay meeshaan odayaashayna ay nagu soo sintay oon waalidiintaanna nagu soo simeen ayaan beriga joognaa nibinku dulmayna male nibinku dabayna male cid alla ciddaa oo yacni na soo hungurayso annaga yacni noloshaanna iyo deegaankaayna rabtane hadba yacni kabaabamayno ma kabaabamayno laakiin niman dulmayno oo allah ilaaha aan daba kacayno oon wax ka sheegayna ma jiro bari oraxsin dirisaan leennahay ilaa qarni aan soo dhaqmayni haddana sida in aan rabnaa iyadoo saasta walaayada ka hor wax badan baa jiray wax badan waa laisgumaadayay sidii liiso canjarna amaa laisugumaadayay alxamdulila ramcaalamiin saddex cumar waa la yaqaan marka la soo gaabayo saddex cumar weli marka lasii gaabayo reemaadle aan ka dhalanay bahda as ugaadka ka baxanna haddii saddex cumar oo israacday yaa laga dhigaa ha la yidhi ugaadka yaa laga dhigaa saddex cumaray ugaadka yaa laga dhigaa eyle waa la su'aalay allahey ka allay ciise waa la su'aalay allahey ka allay reemaadlaa u helay nasiib maxaas ku helay diin iyo geesinimo ugaadka looma ribin saddex cumar looma ribin ma loo ribin baan idiin sheegi maayo ma ku xantamayay taas ilaahay waxaas noo barakeey oos noo gartay ayaan ku gaarnay berigana gacantaan ku haynaa berigana gacantaan ku haynaa saddex cumar ugaaskooda annaga waa ugaaskooda annaga waa ma laga been abuuraayo alxamdulillah annagana waa noo barakey annagana ilaah noo barakey taas oo nagoo haysanno walaayo islaan oo alxamdulillah rabbilcaalamiin xaqa iyo baadilka kala qaadayso oon dulmi oggoleen as ilaahay waddanka soo geli deg saddex cumar waxaa yacni ka laadlaaday oo xumaan oo ku dhex jiray nadiif waa isku dhacay saddex cumar marka walaayada ka hor waaba kala jeedni wixii ka dambeeyaa saddex cumar far waaye waxayna diyaar u tahay waddankeeda ninkaa ku soo xudgudbo inay iska difaacdo laakiin dad u duuli mayso dad ma u duulayso ma u duulayso dad yaa dad u duuli mayso waxaan raacsannahay kitaabka ilaahay dadaa habeen iyo maalin ardahooda ka tegey dhiiggooda asdaatoohayaa alxamdulillah caalamiin waxaa loo intaas loo yeelaa kitaabka ilaahay ciddaasaan annaga aan garab u nahay walaayadaan taageersan nahay kitaabka ilaahaan taageersan nahay kor alla ka dhigo walaayada kor alla ka dhigo geesiyaasha habeen iyo maalin soo jeedo kor alla ka dhigo xabadda soo dhacayso ilaahay ha ka wareejiyo xabadda allah ha ka wareejiyo annagana waddankii dadkii ku noolaan nahay kitaabkaas ilaahaan difaacaynaa kaasaan garab aan ku nahay aanan difaacnaan garab ku nahay wabilaahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim haddii nahay nabadoonyihii saddex cumar haddii nahay nimcada ilaahayna sii maxaa waa diin diinta islaam islaamkaa lagu gaaray saas daraaddeed annaga maxaa nahay dad muslimiin ah saddex cumaraa naloo yiraa maxaa jirnaa bukuraale ilaa jiiqliyaa jirnaa dadna ma dulanno islaamna ma dulanno mane ina naloo dulmane diyaar uma nihin diyaar uma nihin maxaa intaanoo muslimiin ee u sheegaynaa annaga maxaa nahay dad oo jiinka webi ku teedsan dhulqodata baa nahay dadka macnaha rabo saddex cumar ina macnaha gaal ka dhigo dadka rabo annaga marna uma dulqaadanayno dad islaam ahaan nahay dad ma dulanno oo islaam eh diintaas islaamkaa ku dhalanni diintaa ku kornay annaga maxaa u sheegaynaa dadkaas oo saas leh oo diinta islaamka ina burburiyo rabo maxaa waa meeshaas ina arrinkaas ka fiirsadaan nama matelaan bah iyo boqoraa leenahay waxyaalahaasoo kalo dad annaga u dulqaado kara ma nihin maxaana sheegaynaa hoo kalo walaayada islaamka meel alla meeshii joogto waa taageersannahay dhulqodata baanahay waa taageersannahay dad ma dulmayno diintayna ninkii u soo jeestane saddex cumar haddii nahay maxaa naga go'an ina diintaas u dhimanno diintaas ina u dhimanno war hee ragaa maree annaga haddaa saddex cumar nahay diinta islaamkaa taageersan nahay dhulqodatabaa nahay annalooga xadgudban diintayna ninkii ku xadgudbane marna uma dulqaadanayno intaasaa kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmatullah miin quraan dhigan waaya muglo waa rabbigayda maska cari abeesada marweyn midigta lama saaro mariidoolo meel kaa fadhiya lama margaaneeyo maadhiil magaalada carbeed baledka xamarweyne muqdisho mar baan tegay anoo maase tirinaayo mahdayga waa yahay miin bay igu murminayeene biyo miid aho meel ku jiro maalin jiidaale aan moolkuubi ahaen macnahooday baan rabaa ma ii ahaa miin quraan dhigan waaya muglo waa rabbigaya malag waa israa'iil meeriyo macallin waaye masaalkayda dhegaysto mujaahidiinta al-shabaab meel kastay joogaan meesha imaqrabay jiraan mawlow ilaahay oo masiiba kahay mujaahidiinta al-shabaab asmawlehey magaca diimeed asu dhiibi maamulka diimeed ee magacaha dheedheer asmawlehey midigta u saari maamulka hayaan waa mahdinay annagana waa meel dhignay muslimiintana waa mahdisay munaafiqiinta oo maamulka diidan mawleya u keena masiiba dhammaamanayni oo muslimiinta ay qabin midda kaleeto waxaan ka leehaa mujaahidiinta al-shabaabow waa adii mahdinay magaciinna iyo muuqaalkiinna kor allah ka dhigo gaa quraan dhigan waaya guulle waa rabigayda geesiyaasha al-shabaab oo soo gurmatay guullahay a ka yaallo geesiyo cabdi aliiraa go'aankayda dhegaysto الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa dhowaan waxaa soo idlaaday shirweynihii ay yeesheen golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kaasoo laga soo saaray bayaan ka koobnaa lix iyo toban qodob haddaba nuqabadii shirkaasi ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada banaadir sidoo kalena ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga walaalkeen faysal xasan cali ayaa waraysi la yeeshay nabadoonka xilli uu ku sugnaa howlka shirarka ee sayid maxamed cabdulla xasan ee lagu qabtay shirweynihii nuqabada ee wilaayaadka islaamiga waa hagaag waxaan ku guda jirnaa tabinta shirkii wadatashiga ahaa ee hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed ee usoo gabagaboobay waxaan imika la fadhiyaa nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ah afayeenkii nuqabada wilaayada banaadir ahna mid kamid ah golaha nuqabada soomaaliyeed shirkan ayuu ka qayb galay waxaa imika aan wada fadhinaa hoolkii shirkan lagu soo gabagabeeyey ee maanta bayaankii laga akhrinayay nabadoon soo dhawow marka hore idaacadda andalus kusoo dhawow bismillah waa ku dhowaa idaacadda andalus waraysiga ay waraysanaysana waa uga mahadcelinayaa idaacaddu haddee lahoran yahay qeyb muhiima weeye shacabka waxay u sheegtaa warka beenta ahoo gaaladu idaacadda ka sii daynaysa ayay layf u tusaa warkaas inuusan wax ka jirin iyo nashaadka iyo nabadgelyada iyo maaragtay gobolada walaayooyinka ay maaragtay ka taliyaan barwaaqada iyo nabadgelyada ka jirta iyo boob la-aanta iyo isbaaro la-aanta iyo gabdho kufsiga la-aanta iyo nabadgelyaa ka jirta taasoo sababta ay u tahay ku dhaqanka kitaabka alle waxaa halkan kusoo gabagaboobay shirkii golaha nuqabada soomaaliyeed oo aad qayb ka ahayd waxaa isugu yimid ugu yaraan lixdan hogaankii dhaqanka islaamiga ah beelaha soomaaliyeed ee dega koonfurta ilaa bartamaha soomaaliya ayay matalayaan kulanka halkan kusoo gabagaboobay bal suurad ka sii dadka ee ku dhagaysanaya muxuuse ka dhigan yahay wuxuu ka dhigan yahay ifafaala ama horudhac siduu qofba u yaqaan dowlad islaamiya oo kitaabka alla dadka u dhaqanta ayuu ka dhigan yahay horta kitaabkan allaa noo soo dejiyey ilaahay baa maslaxada iyada og hadda maaragtay ku dhaqmuu yidhi haddaad ku dhaqantaan oo na dhinac uga leexan naba adduun iyo naba aakhiraba waa helaysaan haddaa ka leexataanna waa naloo kaga digay oo ayado goodisaha ka soo degay marka sharcada waa ifafaalo wanaagsan oo ninkii ama dowlad arki jiray ama waayo araga oday ah wuxuu arkayaa wax walba maaragta calaamad bay leeyihiin carabta waxay tidhaahdaa calaamatulmadar fi isxab cirku markuu da'i rabo daruur baa la arkaa marka dowlad islaamiya ifafaalaheed baan u aragnaa halkan aan maaragtay haddana waa noo dhisan tahay laakiin waxaan iskugu nimid inaan sii xoojinno oo wadanka dhan ay saydarayso oo haddee laykuu ron yahay gaalada wadanka ka saaro oo raas casayr iyo raas keebooni in kitaabka alla lagu maamulo
arinta aadka loo hadalhayo ee xiisaha le waxay tahay in qabaa'ilka halkan lagu kulmiyey oo ah qabaa'il colaadi ka dhexayn jirtay in maanta soomaali midda waqooyi ilaa midda koonfureed ay ku guulaysan weysa inay isu keento in maanta hoolkan la isugu keenay kadibna iyagoo walaalo ah garbahoodu isa saaran yihiin in lagu jihaynayo la dagaalanka cadowga allah oo iyagiina la walaalayey kadibna cadowgii duulaan looga dhigay arintaas ka waran haddii aad tihiin golaha nuqabada soomaaliyeed maxay idinkaga dhigan tahay arintaas waxay nooga dhigan tahay horta waa nabca ilaahayna siiye ilaahay baan uga mahad celinaynaa laakiin asalka waxaa la rabaa inaan wax yar ka taabto taariikhda dib ugu noqdo dadkani waxay isku dili jireen dadkan qaabka ay isku dili jireen gaaladii gumaysigahabaa samaysay dadkani waxay isku dili jireen xuduud deegaan meeshaan annagaa degnay meeshaan war kama qodan kartaan halka eer kama qordaan waa xuduuddii gaaladii gumaysiga talyaanigii u dhigay iyo ingiriiska iyo wamayelihii wixii la mida waxaana loogu talagalo ay xuduudda ugu sameeyeen dadku inay isdilaan dhagarkii gaalada weli waa socdaa oo maaragtay federaalka waxaa loo sameeyey saasoo kale xuduudihii bay daba joogtaa in laysdilo quwadda soomaaliyeedna federaalka waa qabiil laba gobol tuulo u dhaxaysa ayaa gaaladu gobolla waxay leedahay ninka madaxweyne ku-sheega maaragtay jooga tuuladaas idinkaa leh gobolka kalena waxay leedahay tuulada idinkaa leh waa laysdele waa sidii tukaraqiya ka dhici jirtay puntland iyo somalilan marka dadkii diinta bay fahmeen waa wacyigelinay haddee laykuu run yahay nuqba haddaan nahay dadkii baan dhex gallay waa u caqliyaynay waxaan u sheegnay inaan maaragta xuduud iyo maaragta halkan reer hebel iyo reer hebel inaan shareecinayso socon karin dhib ka imaanhayo oo dadku walaala yihiin nasiib wanaag soomaaliya usoo hodatay weeye waxaana sabab u ah kitaabka alloo lagu maamulay jasaakumullaahu khayra jisaa xarakada iyo haddii laykoorin dad kaalmaynaya iyo shacabkeeda ka shaqeeyey haddii laykoorin yahay waad ogtoo taariikhda dalalka muslimka waagii dowladihii muslimka aha jireen baasaboor layskuma qaadan jir muslim dal ma kala leh deegaan ma kala leh xuduuda ma kala leh gaaladaa samaysay dadkana haddaan maaragtay uu qeybsan yahay si sahlan baa looga adkaan karaa oo loo gumaysan karaa laakiin hadday wada jiraan ma la gumaysan karo gaalad waa dhagar badanta waa xeel dheerta dadkuna hadde soomaaliduna saas oqoon badan uma lahayno reer guuraabay iska ahayd marka saase dadku markii horena isku layn jiray haddana kitaabka allah la taqbiyey oo maaragtay lagu dhaqmay saasaa walaal ka dhigta awalla walaal waa ahaadeene gumaysahaasaa isku diray cadowga marka maxay ugu dhigan tahay cadowga maanta dadkan inuu arko walaalaha ah oo haddana isbahaysanaya oo haddana isagii ku soo jeestay maxay ugu dhigan tahay dhabarjab dhabarjab iyo naxadin bay haddii liikunuyahay ku tahay cadowga iyo kuwa cadowga kalkaalo xasan sheekh hogaaminhayaba arintan dhabarjab bay ku tahay warkan ilaahay idinkii internet bara internetku gelahaya maaragtay qalkhal baa haddii liikunuya ku dhacaya xaqiiqday arki doonaan doon aan gacan ku ribis ahayn oon aminsoo waardeynahayn oo aminsoo mushaar ah siinahayn ee ilaahay dartiis maaragtay qoriga u garwaaxaadsaday markay arkaan dadkii kale oo gumaysiga ku jiray oo maaragtay loo sheegi jiray shabaab waa geeda hoostooda geeday fuushan yihiin sida haadii oo maaragtay meelay isku sheegaan lama yaqaan waxaa markay arkaan dadkii xaqiiqday ogaan hayaa dhabarjab bayna ku tahay gaalad shirkan wuxuu ku soo beegmay iyadoo murtad xasan sheekh maxamuud uu abaabulayo maleeshiyo beeleed uu leeyahay qabiil ayaa xarakada la dagaalamaya halkana dabcan idinkuna haddii aad tihiin golaha nuqabada soomaaliyeed waxaad isugu keenteen qabaa'ilkii dadku ama qofka dhagaystaha ah ee aan xogta rasmiga ah ama xogta dhabta aan haynin wuxuu isweydiin karaa qabiilkan iyo qabiilkan kee saxa keesa gacan kurimis ah maxaa lagu kala garan karaa idinka qabiilada aad soo safteen iyo xasan sheekh qabiilada uu sheeganayo maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin horta marka hore waxaan rabaa inaan soomaalida u sheego xasan sheekh nin soomaaliya horta ma ahan muslimna ma ahana kaafir weeye ilaahay beenshay waxaana daliil u soo qaadanaynaa soomaaliduna og tahay inuu ilaahay baa horta sajuudda iskalo mudan in loo sajuudo waa xaq kaligiisuu leeyahay aan cidina la wadaagin ilaahay cibaadada qofkii la wadaajiya cid kale waa dembi ugu weyno ilaahay laga galo dembigaasa gaalada waa oo baktiday waa ninkii u sujuuday waa qodob inuusan muslin ahayn horta taasaa caddaynaysa afarayna waan ka tirsha inuusan soomaali ahaynna jigjiguu tegey markaasuu caalamka warbaahinta caalamka wuxuu u sheegay gobolkan inuu yahay gobol etoobiya oo soomaali aysan ahayn dadkuna uusan gumaysi ku jirin horta inuusan soomaali ahaynna saasa haddii likurun yahay daliil u ah marka soomaalida waxaan leedahay yuusan idin ajarin ha ku kastoominina xasan idinma aha baasaboor ajnabiyuu sitaa gaaluu u shaqeeyaa gaalaa markii horena keensatay haddana keensatay gaaladuna hadda waxay u soo celisay markii hore wax ka garata inta muslimka maaragta lugoysa oo disha oo gaalada u kaalmaysa asaga kulli gaaladii marka isku shaandhaysay cabdulaahi yuusuf haddii lakuran yahay shariif farmaajo waxay ogaatay in xasan sheekh ugu roon yahay oo howlahooda fulinta uu u fulinhayo waay nin u sajuuday kalsooni bay ka haystaan marka sidaas weeyaa soomaalida saasaan ugu dega su-aashayda usoo noqo marka ee ahayd ee qabaa'ilkan halkan ku kulmay iyo kuwa xasan sheekh uu abaabulayo maxay ku kala duwan yihiin midkee xaqiiqo ah midkee been abuur ah maxaase lagu kala garan karaa kanaa xaqiiqa ah kan horta wuxuu xaqiiqo u yahay haddii laykuuran yahay toban gobol ayaan toban wal ayaan meeshaan rabno cunuqbadaani tegi karta deegaanadooda ay ka kala yimaadeen walba qabiilkiisuu sheegay ma dhuumanaya ma qarinaya la waardiyeyn maayo amisoon waardiyeyn mayso kuwa xasan sheekh abaabulena waa waxa ama musayf loo yaqaan ama faltification loo yaqaan guryahooda ma tegi karaan hadday xaafad kale ku yaali gaaladu matala gaaladu matala marka soomaalidu muslimiintaas saaha ku kale ogaad nimaan qabiilkii dhex tegi karin maaragtay gurigiisina tegi karin muxuu matala oo amisom maaragtay markii meel xaflada iyo loo wado maaragtay taw amisom lagu qaadahayo yuu matala wuxuu matala mala asagaaba naftiisiiba naftiisiiba ayuu dayacay ugu dambeyntii halkan shir ayaa hadda idinkugu soo gabagaboobay toddobaadkii lasoo dhaafayna shir kale ayaa soo gabagaboobay dabcan shirkan soo gabagaboobay iyo midkii ka horreeyey toddobaadka hore soo gabagaboobay ee culimada maxaa cilaaqo iyo xiriira oo ka dhexeeya xaaladda ay ku soo beegmayse waa maxay waxa ay saaxada ka bedeli karaan ama dagaalka hadda soconaya ay kusoo kordhin karaan horta calaaqa ka dhexaysa waa isla mida waa isku meel maaragta biyuhu meeshii godan bay ku wada aruuraan isku meel baan wax wadna annagii culummadu culummaduna waa hadda culummadii dadka indhaha u ahayd isku haruub ayaan wax ku lisaynaa wax weyn bayna saaxada jihaadka ka bedeli kartaa duulaanka cadowgana haddii elekron yahay ka bedeli kara baraha internetka dadku markuu daawado intaasoo culuma iyo intaasoo nuqumaa waxaas markay daawadaan xaqiiqday haddii elekron taageerada jihaadka u haysa ayay ogaanhayaan war bay helhayaan war helaana tale hela marka maaragtay waxaan rajaynaynaa in shacab badani labadan shir dartood jihaadka u soo galo waan rajaynaynaa ilaahayna waa ka baryaynaa aad buu mahadsan kaasi waxaa uu ahaa nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka mid ahaa golaha nuqabada soomaaliyeed ee ka qayb galay shirkii hogaanka dhaqanka islaamiga ah ay isugu yimaadeen halkan hoolkan quruxda badan ee sayid maxamed cabdulle xasan oo lagu qabtay shirkii hogaanka dhaqanka islaamiga beelaha soomaaliyeed ay ku cadaynayeen mowqifka uga aadan difaaca diinta iyo marxaladda uu dalku marayo aad baad u mahadsantahay naqiib الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana soo gaarnay wilaayadii islaamiga mudug waxa ay degmooyinka xarardheere iyo jawlo ka qaybisay sakada xoolaha nool haddaba dadkii ka faa'iidaystay ayaa andulus u waramay waxaan ku suganaha meel layidhaaha magaalada xardheere maanta waxaa meeshan ka jira wilaayada islaamka oo ku bixinaysa ari howlihii sakawaadka oo nasiihayda aniga waxaa laysiiye labaatan neef dawaa u mahad celinayaa cadowgoodu ha jabo aad iyo aadaan u faraxsanahay walaayadana waa u mahad celinayaa masaakiintan ka mid ahay wax hadda aan leeya waxaa ka jira toban iyo sagaal neef waa dhaqaalaysaa waa dhaqaalaysaa xoolaha dhaqan laysiiyo waayo waa dhaqaalayaha magaci cabaali macalin aliya waxaan ku suganahay xardheere magaalada xardheere maanta meeshan waxaa ka jira sakaa lagu qaybinaya waxaa qaybinaya walaayada islaamka aniga waxaa laysiiyey shan iyo toban neef dareenkayga maasha allah aad iyo aad aad aan faraxsana cali xuseen maxamed xayle waxaan jiraa konton iyo laba sano oo walaayada ay baa xoolo ku qaybanaysa xoolahaas waxaa weeye xoola sikada ahayd khayr allah siiyo gacantoodaan kor allah ka dhigo cadowgana hoos bismillaah anaa magacaygu yahay farxiyo maxamed aadan maanta waxaa la siiyey shan neef oo ari ah ilaahay subxaana watacaala aan u mahadinayaa maasha allah aadaan u faraxsanaa ilaahay subxaana watacaala aan siiyey ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu ilaahay noo barakeeyo mudugaan joognaa ari sakewaada nala siiyey intii laga soo qaadana ayagana wax ka badan loo siiya annagana loo noo barakeeyo magacayga waxaa layidhi cabdulqaadir maxamuud xasan sana lixdan aan ku jiraa halkan waxaa ka jirta xoolo sadaqa lagu qaybaayo walaayada mudug degmada xardheere khayr allah siinana walaalayada kor allah ka dhigo cadowgana allah dareenkaygu aad iyo aad u faraxsana maasha allah maasha allah maasha allah aad iyo aad u faraxsana dareenkaygu aad u faraxsanya safiya xabta xaalagaa lahay jawlaa ka tirsanahay deegaankan walaayada islaamiga waxay naga siinaysaa sako waa ku faraxsana maasha allah waa ku faraxsanahay walaayada islaamiga kor allaha ka dhigo gaalada allaha jabsho gaaladan allaha jabsho iyo waxay nagu soo maqan maanta waxaa ka jira sakawaadkii iyo mu'miniinta loo qaybinayaa sideed dago ayaa laysiiyey khayr allaha siiyo walaayada
marka maanta waxaa lagu qaybinaya xoolihii sakaawaadka lagu qaybinayaa dareenkayga aad buu ula jiraa aadna waa u faraxsana maansika lagu qayba farxada taala dareenku waa fiican maal fiican yahay waa ku faraxsana deegaankeenu jawlo waaye meeshan waxaa lagu qaybaa arigii sakawaadka aad iyo aadan waan u faraxsanahay marka xoolaha laysiiyo waa ku faraxsanahay wixiina siiyo khayr allaha siiyo cadowgeedana allaha jebiyo mijaanita waxay noo qaybisa ari sakawaad eh aad u fara badan maasha allah waana ku faraxsanahay maasha allah waxaa lagu qabshay ari sakawaad ah oo sakadii ah dadka waxaa la siiyey fuqurada ah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah ayaa mahadda iskale subxaana wataala annaga hadda dhegta ku dhigan qoreenkayga maasha allah aad iyo aad insha allah islaamka kor allah ka dhiga ayaan leenahay hadda ka horna wayna sii jireen haddana wayna siiyeen alxamdulilah rabbil ilaah ayaa mahadda iskale subxaana wataala waana ay ku mahadsiiyeen insha allahu tacaala waxaa ka jira sakawaadkii baana loo qaybinaya annagoo ah reer degmada jowle waa mahadsan yihiin ilaahay baa mahadsan walaayadaa mahadsan madowgaalsiin farxad iyo faa'iido aan soo nimid aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu ducaynaa khayr iyo barako khayr iyo baraka aan ugu ducaynayaa iyo nabadgelyo naxariis
anigoo ah xawash sheekh maxamuud siyaad waxaa lagu qaybinayaa sakawaad dareenkayga maasha allah marka kor allah ka dhig nimankiina siiyey wadalayada islaamiga lagu helay kor allah ka dhigo leyla cali cirs sakawaada la qaybina waxaa qaybina walaayada islaamka dareenkayga waa xoolaha laysiiyey walaayadaas siibay islaamka marka waa ku mahadsan yihiin ajir iyo xasano allahba siiyo عبد حمود ديانك هو جولة مع سكر وقيا فرحات على و دليك هو شعيب مع شعيب و آد و آد مع وكفر حسن waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waanaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب